إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه موضوع ومحاضرة قصة الصنطة وهو كشف التلبيس والتحذير من أهل الكذب والتلبيس آه سيد الصنعي روح إنه وصى هذا الله أو سيد الشيخ عبد الرزاق وكهب لمشروعية الرد في الإسلام ama in la isradiyaa oo wixii markaa khalada la la caddeeyaa inay islaamka ku bannaan tahay oo mashruuc ku tahay ama ha noqoto yani mar waajib ha noqoto marna mustaxab ha noqotee shay sharciga oo shareecadu ay ogashahay inay tahay ayayna hore usoo tilmaanay sideedabana waxyaalaha markaa huduudda iyo waxyaalaha la isku markaa radinayo yani wax lagu caddaynayo ama khalad lagu saxayo ama wax lagaga digayo xaq baa ku caddaanaya xaq ayaa ku caddaanaya xaqu inuu caddaadana waxay kamid tahay maqaasida shareecada kamid tahay oo in la qariyaa xaqa mid bannaan ma aha ee waajibku waxay tahay waa in la caddeeyaa oo xaqii markaa la caddeeyaa waxa baatilkaan xaqa ahayna la caddeeya haddii aan la caddayna waxaa ka imanaysa ciqaab ilahay waxau yihi إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا آيات إلهي وحا ينوي الشيء قرينت حقا لقريا إن إلهي يجوزي قولي عن أبي خبر ميسر dembigana haddii nacdari ka dhalato waxa uu noqdaa dembi kabiiro ah sakiiro ma ah waa kabiiro marka lacnadda waxaa lagaga badbaadayaa caddaynta xaqa la caddeeya lagaga badbaadaya xataa marka laga tooba keeno waa in markaa kitmaankii laga baxa oo qofku xaqu dambabasayey ama uu qarinayey ee uu ku dambaabay toobadiisi waxay ku xidhan tahay inuu caddeeyo wuxuu qarin jiray taasna aayadday ku sugan tahay ila aladina taabuu min bacdi dalika wabayanuu waaslaxuu ila ladina ila aladina taabuu min bacdi dalika waaslaxuu wabayanuu faulaa'ika yatuubu allahu calayh ha إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم عفوا waxaa laga soo reebay kuwa saddex arrin kulansaday yani tawbad iyo islaax iyo tadyiid inay toobad keenaan inay hagaajiyaan waxay fasahaadiyeen inay caddeeyaan waxay qarinayeen oo shuruudda tawbadda waxaa ka mid ah aliqraaru can idemb qofku dembigii inuu ka foqo marka dembiga hadduu kitmaan ahaa xaqa la qarinaayo sida dembiga looga fuqaya looga baxaya waxay tahay in lidkeeda lala yimaado tabiin lala yimaado haddii kale iqlaaca lalama iman ee weli dembigii waa lagu sugaya yani shuruudda tawbaddana waxaa ka mid ah aliqlaaru can idembi baa uga horeysa saasaa wey buu ilahay yihi ila aladiina taabuu وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم marka xaqu waxa uu ku caddaanayaa cadaynta la caddeeyo ama markaa si qabow ha loo caddeeyo ama si kulum ha loo caddeeyo laakiin waxa weeye inuu xaqu caddaado ayaa muhima masaa'il badan oo hore ayaynu ka hadalay وخاصة محاضرتي لو دبيسي لغن شرع القذف بالحق الأبلجي على الباطل اللجلجي وحي مكة قعد بين أمور بضل محاضرتي كهر لينا يا رب بضل أي مكة هذا الليل أي مكعد بين مباشرة أمورات aynu markaa caddaynaynay waxaynu ku caddaynaynay adillo iyo nuquul adillo aynu soo daliishanayno iyo nuquul aynu istishaadayno waxyaabaha caynkaas ah ee lagama jawaabin oo in la yidhaahdo inta muxaadaraadkii la dhegaysto la yidhaahdo intaasoo umurada baatila ku jiray taas waa la sheegay baatil bay ahayd sidaasay ku tahay waxaasaa u daliila taasna waa la sheegay baatil weeyaan waxa iyo waxaasaa u daliila inay baatil tahay ciddaa iyo ciddaasaana sheegtay yacni hab markaa munaaqashada sida la yaqaano may dhicin in sidaas looga daba tago waxa dhacay in xoogaa ee isku qarin iyo talbiis yani la samaynaayo umurahaas ayuunbaa dhacay taas oo mar la sheeganayo la odhanayo waa laga taraajucay oo ra'yigii hore ee la qabay waa laga soo noqday warujuuc ila lxaqi fadiila oo dadkii looga dhigayo yani sidii markii hore wax loo sheegay iyo sida marka dambe muxaadarada dambe waxa loogu sheegay inay kala duwan tahay oo ay taraajuc tahay oo dib la iska waafaqay waxyaalaha qaarkoodna laga samaynayo taharub ama waxay culammadu odhan jireen alxayba oo qofku marka uu yani wax kuweydiiyo de inaad ka wareegto oo su-aashii aanaad ka jawaabina meel kale haddana markaa ka soo wareegto xaydadu waa taw cabdilcaziiz alkinaani waxa uu qoray risaalo la yidhaahdo alxayda la yidhaahdo ahlulbidaci markuu la doodaayay sidii markaa xujada marka uu ku caddeeyo masalada markuu caaridi kari waayo oo meel kale uuga fakanayo uga baxayay taas yadaa ayuu risaalo ka qoray marka xaydadu laga wareegayaa hadalka walku ku saabsanaa waa iska baday amtila ama tusaalayaalna waa ka bixi doonaa muxaadaradiina ugu dambaysay waxaynu sheegnay umuuro badan oo akaadiib ah oo daa'ifadaasi ay la timi toonka ay la timi oo masaajidda kaga muxaadaraysay oo ilaa lix ama toddoba beenood oo aynu hi dhammaantood waa been oo aynu qaarkood ahi waa been geesale ayaa jiray lagama jawaabin oo lama odrhan beentaa nalagu sheegee nalagu hafray ma jirto waayo muxaadaraadka waxaanu ku khulaasaynay ee aanu ka sheegnay waxay ahayd wax sax ah oo taasi halkaasay ku jirtay taasina halkaasay ku jirtay taasina halkaasay ku jirtay ma dhicin mid labaad waa filayay laba mid un baan filayay in la beensho beentaas oo la yidhahdo beentaa waxba kama jiraan beentaas laloo loo laloo nisbeeyey waxba kama jiraan caddaynteedina waa taa iyo in la yidhaahdo beentaasi waa naga dhacday waa ka toobad keenay insaankuna waa dambaabaa wakulu bani aadam khataa wa khayru lkhataa'iina tawaabuun waa ka toobad keena labadii midna magcin laa daa walaa daak beenaha nalagu sheegay ama nalagu soo oogay waxba kama jiraan ma dhicin oo waxa iyo waxaasaa noo cadaynaya inaynay been ahayn waxaanu sheegnay mid labaadna ma dhicino beentaasi waa jirtay ama qalad aan u fahano ama aan u bareedna sidii la doonaba markaan ku cudur daartaane laakiin hadda waa ka toobad keennay oo waa midaanu ka toobad keennao mana nisbay karo labadii midna ma dhicin waxaa la sameeyey beenihii in halkii laga sii wado oo qaar kale lagu sii daba karo beenihii in halkii laga sii wado oo in qaar kale lagu sii daba karo ayaa la sameeyey dadkana haddii ay run aynay sheegayn hadalka lala hadlayaa istahil kuma aha fasaa u ku yiri in lala hadlo hadalkooda la qiimeeyo ma mudna way kadaabinta warkooda waa laska dhaafaa ilahna waa laga ilaashada xaqiiqadu waa taas beeraha cusub ee lagu daray waxaa ka mid ah in la yidhi wadaadkii muxaadaraynayay ayaa wuxuu sheegay kooxda yadu inayna rumaysnayn oo sida hadalka loo dhigay axaadiisul axaad in caqiidada loo daliishaday bal hadda hadalkiisa maqla
ayaa markaa waxa weeye laga soo qaado masala oo qabtay waxaa la yidhahda al-axaad markaasi qodobka aaxaadka ma rumaysna in caqiiqa loo deliisho shaeexada xaadanaysa subxaan allah qaala subxaan alcali qodobka aaxaad manhajka waxaa ku qoran الاستدلال والقدر العلم في الاستدلال هو مدى الكتاب الظاهر على السنه والجماعه ونحتويه بالعمل بالعلم والعمل على الكتاب والسنه والاجماع. هذا احد تحويه سلوك الاسلام والله يعلم ما قيل يعني السنه متواتره هي مدى لها حاله وقرر الاحاد الرقيه. ولا يمثل الكتاب وعلى السنه خرج احادكم بالحديث الذي شرع فيها الحديث. ممكن في مرأة تنتهى تنتهى إلى ذلك الجسمية كل هذا مقدر لا تتوقع على القصة عشان كل السر والسلام وتنشر العلوم أي أخطاء الأولية
sidaa maqlayseen waxaa loo nisbeeyey muxaadaradii halkan laga galay in laga yidhi ma aaminsana qoladaas اعتصام أما لا إرادة أحاديث الأحاد عقيدة لو دليشة ما أمثنا وحانوا لتاتوا بهتان بهتان عظيم hadalkaa uu sheegayaana muxaadaraadkii halkan ka baxay midna kuma jirin kuwaan galay iyo kuwa cabdirasaaq galay midnaba kuma jirin ma aaminsana axaadiisul axaad in caqiidada loo dalishay in qodobkan loogu soo jeediyey intiqaad waa jirtaa laakiin ma aaminsana lama odhan marka wax soo naqlinaysana waa in taxari la sameeyaa oo waxaad soo naqlinaysa waa inaad waa inaad hubsataa waayo qofku si yar buu kadaab ku noqdaa waxay soomaalidu yidhahaan bidaar isiliq bay kuu gashaa war beentu si yar bay kuu soo gelaysaa kadaabna aad ku noqonaysaa waxaad markaa soo naqlinayso iyo waxaad sheegaysa haddaanad u hubsanin kadaab baad noqonaysaa waatuu rasuulku yihi sala allahu alay wasalam kafaa bilmari kadiban an yuxadisa bikulli ma samic mashriqadii u noqda waxa ku yaalla gaayadeedu waxay tahay may sheegin yani xujiyada khabar aaxaad loo daliishanayo ictiqaad sidaas aawadeed bandigoodan ay sheegeen waa qaasir oo waa gaabaya waxaynay ahayd inay sheegaan oo tansiifiyaan axaadiisu laaxadin caqidada loo daliishanaya farqana dhexeeya labada cibaado oo waxyaalaha aanu ku intiqaadnay waxaa kamid a umuro fara badan oo ictiqaada inay ka tageen xataa haddii arkaanihii baa markaa qaar maqan yihin arkaan uliimaan waxau ihi afar baa ka maqan aan ugu qoray oo aynay sheegin macnaheeduna ma aha markaa udhahdo may sheegin arkaanuliimaan afar ka mid ah oo manhajka uguma taalo oo uguma qorna ma aha inaynu leenahay waa ma ictiqaadsana waa cadaynay inaan saa uga jeedi shayga marka lagu idaaraynayo waxaa laga tilmaamayaa manhaj waadixa arrinka noocaasa uga dhigan oo dadkii markaa loo wada sheego hadda u qoran inay ahayn qusuurka manhajkooda ku jiray ka mid tahay arkaanulimaan baa qaar maqan yihi arkaanulislaam baa qaar maqan yihi haddana sunayaal baa ku yaalla bal meesha arkaantiina laga tegayo sunayaasha qaarna ku yaallen ka waran qaarkood baa waxay ku jawaabeen oo yidhahdeen arkaantan iyo umuurahan waa macluum min adiin bidaruura oo ashyaadan kale a sheegteen ba umuuro fara badan ba macluum min adiin bidaruura ah maxaa iyaga u sheegteen kuwaana uga tagteen ka kale umuuraha ka tagteen umuuro la isku khilaafsan inay jiraan meel laweyn iminka alimaan bilyawmi alaakhir alimaan bilyawmi alaakhir waxaa soo gudagelaya ba rukni arkaanta iimaanka kamid ay tahay wax alla wixii dhacaya bacda almawt waxaa kamid a su-aasha munkar iyo nakiir waxaa kamid a cadaabu lqabri iyo nicmada qabriga waxaa kamid a dakdat lqabri qabriga markaa ciijinta uu qofka ciijinayo ee uu yaro gujinayo waxaa kamid a markaa yani miisaankaa kamid a marka qofka lasoo saaro aakiro waxaa kamid a waxa weeye yani jidka silaad baa kamid a umuuraha noocaasi waa umuuro yani markaa khilaafi ah waxaanay markaa gudagelaysaa oo ay ku hoos imanaysaa aliimaanu bilyawmi alaakhir rukni arkaanta iimaanka kamida wey haddana waa umuuro ikhtilaafi ah oo ahlu sunnihi ahlulbidacu isku khilaafeen meelahay ahlu sunna iyo ahlulbidac ku kala baxaan ka mid a arrinka ku saabsan axaadiis alaaxaad caqiidama loo daliishanaya in badan oo tidhaahda waxaanu qabnaa kitaabkiiyo sunnada xujiyadiisa ayaa haddana waxay ka reebayaan in caqiida loo daliishanaya axaadiis alaaxaad in badan oo ashaacirada ka mid aha ka mid a oo culama ah ayaa haddana qaba iyagoo kitaabkiiyo sunnada marka xujiyadooda marka hore qaba ayaa haddana waxay diidan yihiin mas'alada marka mucayankaa ku saabsan axaadiisul aaxaad in loo daliishada aqaa'id marka aqaayada waxaanu tilmaamnay waxay ahayd maxay u sheegi waayeene uga tageen qaasir weeyo halkaana qodob baa ka dhiman yacni qusuurka iyo markaa khalalka manhajkooda ku jira un baanu tilmaamayni laakiin marka ictiqaadka dadkaanu kala hadlin damaanu odhan ma ictiqaadsana wailaa haddii laga dalinayo masalo kastaanu idhaahno markaa kuma qorra manhajkooda ma ictiqaadsanaa waxaa ka dhalanaysa in la yidhaahdo afarta rukniya iimaan afarta rukniya iimaanka aamaankii ku qornayna waxay yidhaahdeen yani ma aaminsana siday taa marka aynay u suuragal ahayn inay noogu nisbeeyaan ayaa tanna aynay u suuragal ahayn inay noogu nisbeeyaan akaadibtiiyo beeni hore aynu markaa hore u tilmaanay oo muxaadaradii hada bayaanu linnaas yani ku jiray waxaa laga sameeyey xayda umuuraha beenaha ahaa aynu sheegnay waxaa kamid ah taxriim alcamal aljamaaci inay isbaatiyaan in arrinka noocaasa aanu itlaaqnay oo sidaa u camimnay waana wax tafsiila hore uga aaminsanayn yani waxa weeye may keeni kamidhaa waxay sheegteen ama wuxuu sheegtay sida markaa kolba ay yidhahdeen yani jamiicu ducaati min alfiraq adaalati alati xadara canha anabiyu sala allahu alayh wasalam muxaadaradkaasaa lagama teelayo meel jamiicu ducaa waa min alfiraq adaalla yani lagu yidhi ma soo waxaa lamida arrinka ku saabsan ittihaamu niyaati bilaa daliil xaras sidaa ku saabsan may keenin waxay yidhahdeen umurahan waa caddayn doonaa waxa lagu caddeeya u keenay ma jirto burhaantu burhaanakum min kutub saadiqiin shaygana haddaan burhaan iyo daliil loo keenin yani wuxuu noqonayaa midaan cibro lahayn waxaa ka mid a laa yadkuruuna liducaati ila sayi'aatihim yani ducaadda u sheegi maayaan xumaanahooda mooyaane wax kale u sheegi maayan xalay sidaa sheegaya ma soo helaya ee gaayada waxaanu tilmaanay adiladana u soo oognay waxa weeyaan qarayga ducaa maanu isticmaalin waayo usuulka hadday yaqaaniin erayga ducaa waa wafi mushtaq ah oo dee tacliil buu faa'idaynaya qaacida usuuliya saa tiraada laakin ma lahum walin usuul iyagiyo usuul maxaa iska galan waxaanu sheegnay waxa weeyaan inaanu markaa nidhi cidda la radinayo aniga ha ahaado cid kale ha ahaado mas'alada lagu radinayo mooyaane in markaa waxa weeya wax wanaagyaal kale loo sheego oo la yidhahdo qofkaan radinaya ha yeeshe wuxuu leeyahay wanaagyaasha nooca iyo nooca iyo nooca iyo noocaasuu leeyahay daliil maayo waa baab taxdiir waradiyo keliya hadda tarjumayn maaha hadda qaar ba hadalka taxriifiye taqyiim maaha wax la qiimeynayo tarjumayn markaa wax la taarikhinayo maaha raddi iyo taxdiir baa hadalkayagu munsabi ku yahay laa yushrac ama laa yudkaru lilmarduudi calayhi xasanatun ama markaa waajib iyo mustaxab midna ma aha ruuxa la radinayo in loo sheego marka la radinayo xasanaadkiisa in la taxo ee masalada ku qaldanya o qaradkiisa in la sheego waa waajib ku yahay adiladoodana waa sheegay masalada noocaas ah waxaanu kaga jawaabnay weliba laba jawaabo arrinkani markaa arrin idinkoo keliya idin gaara maaha xataa markaana radinaysaan mustaxab ma aha waajibna ma aha inaa xasanaad noo taxdaan oo noo sheegtaan oo tidhahdaan waxay waxaasu ku wanaagsan yahay ee mas'alada marka waxa weeye aad nagu radinaysaan haddaa xaq sheegaysaan ikhlaas mar haddaa uga jeedaan nasiixana idinka tahay waa idin banaan tahay marka ina ay xataa aydaan sheegin anaguna waa saasi le kiibaa la qalbiyey waxa laga dhigay laa laa yadkuruuna liducaati ama laa yudkaru liducaati ila sayiaatihim ama laa yadkuruuna liducaati ila sayiaatihim taasina waa taxriif lkalim can maadici waa kelmadihii oo laga bedelaya meedi noocaas mas'alada hadday nagu khilaafsan yihiin sidaa weeye saanu sheegnay bal daliilka u daliilkee sida iyagu u daliishanayaan ee sidan khilaafsan daliilka markaa u daliilkaa sidaa khilaafkeeda ha keenaan adiladaan daliishanayna ha ka jawaabaa waa qodob waa mida labaade haddaa markaa yani manhaj ahaan ugu qanacsan tihiin fardan wa taqdiiran in waxa weeye ciddan la radinayo ilaaba ilaa in xasanaad loo sheega inay tahay markaadna radinaysaan maxaa ugu sheeg weydiye markaa culamada salafiyiintaa radinaysaan ama rabiica ahaada ama muqbil ahaada maxaa xasanaad ugu sheegi weyneen mise waa qaacida idinka idin khaaliso yani mu'miniinta kale aynan la wadaagin oo marka idinka laydinka hadlayaa waa in xasanaadka in laba ilaa la sheegaa idinku markaa dadka kale ka hadlaysaan inay xasanaad iyo wanaa sheegtaan maaha waxaynu soo aroornay xadiiskii tilmaamaya walyaati ila annaasi biladi yuxibu an yuutaa ilayh ee muslim saxiixa kusoo wariyey wax jawaaba lagama bixin muxaadaraadkii horena waa ogeydeen ee ay galeen ee ay markaa culamada ku canjarafaynayeen ku ku caayayeen oo muqbil iyo rabiic iyo ay ka mid ahaayeen culamada ay caayayeen wax xasanay u sheegayaan kuma jirto حتى مجدد الدعوة السلفية أما الدعوة السنية في اليمن وآه مركا مقبل بن هادي الوادعي وبلد مركا كل سنة يعني مركا بلد بدعاها بلد السنة كدقاي والسنة رأيتها غالب كدعان تصر رئيسة أهل العلم رأيتها وقرأت وحتى لا يشيء المجد وحيكون إرادين إنه يرهدان يعني مركا هبل يا هبل يا هبل يا هبل قار قدم المؤيانة أي أنت التحام بين هذا هبل يا هبل يا هبل بوح كشاك ومقل سوي هذه حيث يكتبي يبيه هذا الله ضرارنا يا يا قرضاوي يا باكمل أرضاوي إلى الزنداني إلى عبد الرحمن عبد الخالق يا رجع تكمل على كل حال تاسو على وحي كده شوية المجد ما تعيش كلا مركا يجنا أكاديب تاين كل شيء لا يلا وتصلين ما تعيش أي كهر الآن مسائل فربنا ما وحنا عطينا إن أخطائي كجدعين خطأ قرى كما ينبغي أخطاء قصر وفضائح وهلك عبد القاهر مركع ابن طاهر إيو صاحب عون المعبود يعني مركع الشيخ يارضى إلى سند إليه المحاضرات سيكون هذا الشيخ موها عبد القاهر ابن طاهر ده مركع الشيخ وها فقال بقرة صلى الله عليه وسلم وفضائح sagaal boqol oo sano wax ka badan baa udhexeeyey waxaa ka mid a in waxa weeye qadarka loo daliishaday dunuubta qadarka in dunuubta loo daliishaday waa baraarujinay si latiifaan u baraarujinay ربما مركا أرنكو مركا ينوقف جناي سبع قطر وحوقات تعصب في وقت حنبارك مركا أجل لكو برا وشيوح لقوا بين كبرا رجال وحي مقصي إنه يضر سيري سلاج يعني مركا وحوالي اللي يدادو آه يعني مركا صحبي وحن ماشي أولي لك يا مصر bala yidhaaho daaifadani dagaaladii waa ka toobad keentay qofkuna hadduu dembiga ka toobad keeno qadar waa loo daliishan karaa oo waxaa lagugu haystaa in markaa aad ka toobad keenteen dagaaladii sidaan marka waxa weeye aada uga dhigaysaa mas'alo musallam ku ah oo dabeedna markaa waxwan aad wax ku bushito ta kale maxaad kordhisay saaiga laftaydu maxaadarasaan ku sheegay oo yidhi marka ahlucilmiga markaa qaarkood ama in badan culamada ka midi way yidhahdaan dembiga haddii laga toobad keeno qadarka waa la daliishan karaa waxbaad soo kadisay hora muxaadarada kugu sheegay yani wax ziyaado ah oo aad keentay ma jirto daa'ifadaasna inay dagaaladii ka toobad keentay wax jira maaha dagaaladii kama toobad keenin waana ku hadaaqayaan oo waxa markaa ay had iyo jeer yani ku doodayaan masalada noocaasa aad bay ugu doodaan ilaa akaabirtooda waaweyn waxaana jirta halkaas dadka qaar dingada muslimiinta ayay markaa banaysanayaan markaasaa dadka qaarkood aan cilmi fiican lahayn ba waxay yidhaahdeen walxaqu xaqu an yuqaal gaaraysiin uu wax gaaraysiinayo ayaa qodobka ku jira taasina waa jahli waayo istixlaalka dhingada muslimiinta la banaystaa laba siyood bay ku dhacdaa inay ku dhacdo bita'awul iyo inay ku dhacdo bilmukaabara qofka xaq u aad yahay inuu iska xalaashado oo yidhahdo waa xalaal isagoo wax daliila iyo wuxuu cuskanayo wuxuu awiilanayaa midnaba ayna jirin marka xaaladda qofku arrinka uga dhaco ta'awul uu wax awilanaayo de laguma gaalaysinayo siqaru dalab ayaa yaqaana ardayda yaryar ayaa taqaana arrinku hadduu ta'awul ku dhaco inaan qofka lagu gaalaysanayo waxaana ahlu cilmigu yidhahdaan laazim lmadhabi laysa bimadhab hadday moodeenba markaa arrinkaa inay ka laazimayso inay qofkii laazimka u nisbeeyaan maaha xaqiiqatanna marka daa'ifadaas ama ictisaam ku magacaawo ama magac kaleba ku magacaawo ay dagaalada banaysanayaan muslimiinta ay la dagaalamayaan wuxuu arrinkaasi uga dhacayaa ta'awul ay wax awilanayaan marka sidaas aawada mid lagu gaalaysiinayo ma aha waxaanu keeni karraa oo haynaa akaabirtooda iyo raggada waaweyn yabay tasriixinayaano leeyihiin ummad dadka soomaaliyeed waxaanu aaminsanayn markaanu dagaalka samaynaynay inayna macsuum udan ahayn bisalaaxa codkaan idin maqashin karaa anagu waxaanu sheegaynaa ma aha ku tiri kuteen iyo hadal la iska yidhahdo waxaanu sheegno waa waxaan markaa farta idiin saari karro ama dhegta dhegtiina maqashin karro waxid akaabirtooda ka mid ah wuxuu kuleeyaha raggooda ugu waaweyn ka mid ah dadka soomaaliyeed markaanu dagaalkii boosaaso qaadaynay waxaanu rumaysnayn inaynay macsuumu dam ahayn iminkana ila al-aan sidii baan aaminsanahay daliil aan kaga guuro haddaa ii keentaan waa ka noqonaya haddii kale sidaydaasaa ku sugnaanaya boqol daliil baan u keeni karaa inaan dadka soomaaliyeed la dagaalami karo oo inaan la dagaalamaa ii banaan tahay ii banaan tahay hal baana igu filan boqol daliil baan u keeni karaa inaan dadka soomaaliyeed la dagaalami karo oo dhiigoodu ii banaan yahay hal mid baana igaga filan kul dalika waa alfaadiisii oo aanaan macno ku werin codkana aan wad maqashin karo ashrido la duubay bay ku jirtaan markii daa'ifadaas zaciimkooda sidaa yidhi waa axadu sucamaa'ihim uu hadallada caynkaase khatarta adduubay ee weliba ku munaadarooday dad kula dooday bayaan ka soo baxay daa'ifadaas oona warkaa kulama soconno macsuumu dan baanu dadka ka aaminsannahay kama soo bixin waxaynu ka soo naqlinay hore asheekh alcalaama maxamed ibnu saalix alcusaymiin inuu yidhi daa'ifada hadday qaarkood hadal yidhaahdaan kuwa kalena aynay ku inkirin ee u taqriiriyaan in loo wada nisbayn karo ayuu qowl mafiidka ku yidhi ashaykh moxamed ibnu saalix alcusaymiin marka bayaan khilaafsani mar haddaanu ka soo bixin oo ila alaan aanu na soo gaadhin sidaasaanu ugu nisbaynayna damaydadkaasina waxa weeye waa arrinkaa ta'awulka ku dhacay takfiir iyo meel kaloo loo raray ma jirto ee waxaad tidhaahdeen un baa la soo naqliyey mar kastaa raddiga samaysaanba fadiixadiina iyo caddaynta markaa la caddaynayo bail baatilkiina waa la sii siyaadinaya walxamdu lilahi cala dalik wain cudtum cudna waxaana ku kalsoonaya mar kasta inuu xaqu sii caddaanayo toban radina oo daba haddaad samaysaan waxa weeye masaa'il humuud ku jiray baa markaa mar walba lasii laga sii jawaabo oo shubhaadkiina iyo abaatiishiina lasii caddeeyo yani markaa ayaa soo baxaya xaqiiqadiinuna dadka waa u caddaan doontaa xaqiiqadiinuna dadka waa u caddaan doontaa caaifa ma soconayso iyo xamaasa xaqaa'iq in la isbaatiyo ayaa loo baahaya arrinka tagsiirka ku saabsan fariga waxaan iskaga dhaafayaa kelmadda kooban laakiin haddii loo baahdo ashridada hadalladooda ku duuban yihiin dib bay insha allahu tacaala noqon doontaa mar walba waxaanu isticmaalaynaa min qadr alxaaja waxaan tilmaamayaa ashridadii hore kollay waan dhegaystay saas aawadeed akhdaada ku jirtay ee cilmiga ahayd ama diiniga ahayd bacdi ka mida waa sheegay umuuro waktigu ii saamixi waayo oo qaarkood ii qoraayeen oo muxaadaraadka hore waktigu ka dhacayna waa jireen oo akhdaa ka mid a way muxaadaraday galaan ba akhdaadada lama koobi karayo xaafid ibnu xajar ayaa wuxuu arkay sheekii la odhan jiray kirmani kitaabkuu qoray bukhaariga ku sharxay markaasuu yihi man takallama fi gayri fanihi ataa bilcajaa'ib wuxuu la yaabay shiikaa weyne akhdaa waaweyn oo ku dhacay oo xadiisi ah markaasu wuxuu tilmaamayaa xadiisku inaanu shaqadiisa ahayn aanu xadiidka aqoon meelaha uu ku roon yahay iyo meelaha inuu ka hadalno ama wax ka alifaayo ku fiicnay laakiin inuu xadiis xadiis faragashado mid ku habboon ma ahayn markaasu wuxu uhi man man takallama fi gayri fanni fankiisii yani waxaan ahayn kii ka hadla ataa bilcajaa'ib waxyaaba la yaab badan buu la yimaadaa xaqiiqadu waa saas wey maanta waxaynu joognaa man takalama fi gayri fani ata bilcajaa'ib ruux haddaanu cilmi lahayn oo isog yahay inaanu cilmi lahayn inuu wax bartaa waa suurodaa laakiin jahliga nooca ugu darani waxay tahay waa nooca la yaha jahli murakab waa qof aan cilmi lahayn oo aan isu qabin ee isu haysta inuu cilmi leeyahay waxaa la yidhaha jaahil murakab baa la yidhahdaa jahilta wamaa tadri anaka jaahilu waman lii bian tadri biannaka laa tadri jaahil baad noqoto waxba garan maysid haddana weliba isma ogid inaad jaahil tahay alla yaa in kaa garansiiya inaan in wax lagu garansiiyaa waa suurowdaaye bal marka hore yaa kaa dhaadhiciyo inaanan wax garanayn haddii mas'aladaasi marka hore ay ku gasho wax waa lagu bari karaa laakiin haddaad isu qabto yani marka waxa wey jaahil adigu ah caalim dee waxway doomaysa marka waxa weeye qofku yani cilmi hadduu leeyahay qadarka naftiisa waa garanaya wuxuu geli karo iyo waxaanu geli karinba waa kala saaraya haddaanu cilmi lahayna yani masaaisha marna wuxuu isu qabaa waa jaahil basiid oo jahligiisu saaran yahay marna waa jaahil murakab oo jahligiisa jahli kale saaran yahay waa jaahil isu qaba inuu wax garanayo taasi dawo mari jahilta wamaa tadri anaka jaahilu waman lii bian tadri bianaka laa tadri marka waxa weye ala kuli xaal akhtaada cilmiga ee aynaan weli tilmaamin qaarkood ay u qoraayeen waxaa ka mid ah in la yidhi yani taxaawiga waxaan leeyahay shaatiniga waxa uu yihi yani firaqa tacyiinkooda marka laga hadlayay firqo lama cayimi karo yaa laba sharti isu raacaan labada sharti waxaa laga dhigay inay yihiin laba sharti oo isku xidhan oo labadaa sharti markay kulmaan ayuunba firqo la cayimi karaa la odhan karaa firqadaasi waa firqa daalla oo firaqii ka mid a xadiidku sheegay sidaasaa loo tilmaamay shaatibina saa uma sheegin ee wuxuu sheegay laba goor baa la cayimi karaa marka laba labadu marka waxa weeye mid walba gaar baa loo cayimi karaa ay labada sharti israacaan isagu ma shardi cidda tii labada sharti inay israacaan weeye waa minkiisi isagaa kiishkiisa kaga darsaday hadalkii shaatibi kuma jirto فصار الشاطبي فمن هنا لا ينبغي للراسخ في العلم أن يقول هؤلاء الفرق هم بنو فلان وبنو فلان وإن كان يعرف بعلامته بحسب اجتهاده اللهم إلا في موطنين أحدهما حيث نبه الشرع على تعيينهم كالخوارج فصار تصوّد إلى وكجاري والثاني حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزيينها في قلوب العوام ومن لا علم عندهم فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس وهم من شياطين إبليس فلا بد من التصريح بأنهم من أهل من أهل الضلالة آه. اعتصام هذا الكوكوت الماما يا شاطري يخو الشيء يا لبدا دور ولا عيمي كرا لكن وقت كلا لما عيمي كرا لبدا دورنا إلى اسكو حريهم ما عيمي دور بقار قضاء عيمي كرا oo midna ijtihaad baa lagu cayimaya midna nas baa lagu cayimaya marka akhtaada ku dhacday ashriyoodii hore aynay ruduudeennii hore markaa iyo hadalladeennii hore aynay gaadhin ayay markaa ka mid ah waxaa ka mid a masaa-isha yani ku jiray marka ashriradii hore in la yidhi maanta majaamicda fiqigee jiraa hadday wax isku waafaqaan ijmac waa la ictibaarin karaa culamadana axad sidaa yidhi ma jiro xasaba cilmi waayo majaamicda fiqigee jiraa dee may koobin culamada markaa muslimiinta ee mujtahidiinta maadaama aynay koobin in la yahay ijmac baa la ictibaarin karaa waa markaa qawl yani marka waxa weeye mubtakara oo hadda la bilowday weeyaan ara'yi cusub hadda lalhi akhbaar kaleo ku jirtayna waa jira lakin waxa la yakfiika min alqilaadati ma axaata alcunub yani qadarka aynu ka tilmaamay akhbaarada ayaaba yasiray marka masalada ku saabsan yani waxa weeye taxaja aadamu muusana horaynu usoo sheegnay oo culamada laba ra'yi bay ka leeyihiin ashriladii horena waa ku duuban tahay oo waxa weeye culamada qaarna waxay yidhaahdeen xagga basiirada ayuu u daliishaday oo hadalkii ibnu taymiya saa tilmaamaya waa soo sheegnay ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen dembigii maadaama uu ka toobad keenay ayuu markaa u daliishaday laakiin maanta in la yidhaahdo daa'ifadan hadda aynu ka hadlayno waxaan uga qiyaas qaadanaynaa taas oo kale waxa wey waa qiyaasun maca alfaariq oo inagii hore usoo nidhi waayo dee waxa weeye inay ka toobad keentay ima sugna iyadoo dagaaladii markaa ay ka baxday sanawaad dabadeed bay markaa ila al-aan sidii markaa ugu sugan yihiin yani markaa ay ugu doodayaan oo ay leeyihiin yani waxaanu aaminsanay markaanu dagaalkaa qaadanay ilal haddana aan aaminsanahay ruuxii hadlayo qaadadooda ka mid ah sidaa leh in waxa weeye ummadda soomaaliyeed dhiiggeedu inaanu macsuum ahayn oo inaan la dagaalamaa oo dhiiggeeda daadiyaa ay banaanaa taqallub si aan u sameeyo aan ula dagaalamo si aan xukun markaa u gaadho waale wixii iskay hortaagana inaan dila ay banaan boqol daliil baanan u helaya laakiin mid baa igu filan waxaanu ku iftiroonaynaa ma aha ashridadii iyo sawdkoodii iyo codkoodii ayaanu soo dayn karaa goor kastoo loo baahdo iminkana shariidku wuxuu ku jiraa yani kolaydan aan ku sito ama qandiga aan ku sito kutub waxaan u dhaafayaa qadiyadda ku saabsan shubahaad la soo arooriyey oo talbiis lagu samaynayo umuuraha qaarkood iyo dacwa salafiya oo aan kelmad ama hadal yar oo muujadka kooban aan ka tilmaamay ugu horreyn dacwa salafiya waa dacwo yani ku taagan kitaabka iyo sunnada dariiqii salafku markaa u fahmay ee u raacay ee u dabaqayna ugu toosan hadday tahay xagga caqiidada hadday tahay xagga camalka hadday tahay xagga dacwada hadday tahay xagga suluuga yani gees kastaba yani afraadda salafka macsuumin may ahayd dembi waa ka dhici jiray waxaa ka mid ahaa mid sinaystay waxaa ka mid ahaa mid waxa weeye markaa waxaday waxaa ka mid ahaa mid wax dilay laakiin cumuuman waxyaalahaas waxay ahayd afcaal shaada yani markaa ficilo yani markaa waxaway fisiyar u dhacay oo qof qof ka dhacay markii dambena ay ka tooban keeneen marka ariiqa adacwa salafiya marka ay ku baaqaysaa waa islaamkii saxiix ahaa waa dacwat lxaq waxay markaa macnaha ku baaqaysaa walow qusuur camalkeedaba ha ku dhaceen in waxa weeye ariiqaa salafka in la raaco ictiqaad iyo camal iyo suluuk iyo dhaqanba si walba in loo raaco iyo dacwada dadkana loogu baaqo loogu yeelo wixii khilaafsana dadka looga digo waxala wixii kitaabkiiyo sunnada khilaafsana dacwadaa beri buu ka yahay yani shaygii markaa kitaab iyo sunna khilaafsan yani adacwa salafiya yani marka waxa weye ma aha marka waxa kala duwan addacwa asalafiya iyo almuntasibuuna ilayha cidda u abtirsanaysa u nisbo sheeganaysa dacwa salafiya waa khaldami karaa waa saxmi karaa waa dambaabi karaa waa ku toosnaan karaa waa ka qalloocan karaa laakiin dacwa salafiya lafteedu iyadu waa xaq laakiin wax kastay sameeyaan dadka u abtirsanaya dacwa salafiya macnaheedu maaha inay xaq tahay waa bashar iyagu marka waxa weeye kuna qumanaan kara dacwa salafiya kala qalloocan kara daawadeed waxa lagu kitaab iyo sunno khilaafsani dacwa salafiya beriga ka tago وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو بريء من هذه الدعوة والسلفية بريئة من هذه الأخطاء ولا تنسب إليها الأخطاء لكن المنتصبون إليها يخطئون ويسلبون إذا هو أبترسان إنسان وحوالي وخطئ كرا ونعطي بكرا هذه ما يجعله وحكو شرا أما هو كم من إذا هو أبترسان الدعوة السلفية تفضل أنا أمرك وحوالي قلوا عنه انحرافي اعتقادا او منهجا ايا مركا كجرا waxaa la odhanayaa taasi dacwadii adacwa salafiya la odhan jiray dhaliili mayso oo ma ceebeynayso siduu sheekh lislaam ibnu taymiyaba ku sheego kitaabkiisa majmuuc fataawa mujaladka afraad oo markaa uu yidhaahdo ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتصب إليه واعتدى إليه يعني وحوي عيب كمسونا عدي مركة وحوي موجسة مذهب السلف يا طريق السلف يا هو أبتر تطيعون اسمه شيئا بل وحي واجبة إن شاء الله لا أقبله أي واجبة هدينا إلى هذا ورميا waxaa ku jira dad markaa dacwa salafiya yani muujistay ama marka waxa madhab salaf muujistay oo haddana salafkii khilaafay waxaa la odhanayaa taasi marka madhab salaf dhaliili maysa buu odhanaya sheekh islam ibnu taymiya sida islaamkaba dad islaamnimo muujistay oo munaafiqiin ay ugu jiraan taasna islaamkii aynay u ceebaynaynin marka dacwa salafiya dadka u nisbo sheegtay hadday ka mid yihiin munaafiqiin lama odhanayo waxa weeye dacwadani waa dacwo nifaaq iyo xumaan iyo markaa ku dhisan waayo islaamka baa waxaa ku jiray oo u nisbo sheegtay oo daahiran markaa ugu jiray dad waxa weeye munaafiqiin ah oo gaalada markaa ka gaalimo badan ina almunaafiqiin ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar ayaa ilahay munaafiqiintu waxay gelayaan dabaqada naarta ugu hoosaysay gelayaan marka asxaabta rasuulka sala allahu alay wasalam waxaa ku dhex jiray dad markaa munaafiqiin ah oo iimaanka muujisanaya mimana xawlakum min alacraabi munaafiquuna wamin ahli lmadinati maraduu cala nifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum yaa la odhanaya islaamnimadu waa xun tahay waayo islaamnimadu waxaa ka mid a dad munaafiqiina oo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel baa ka mid a sidaas in leeg baan loo odhan karay dacwa salafiya waa xun tahay waayo waxaa ku jira hebel iyo hebel iyo hebel ayaa dadka u abtirsaday ama u nisbo sheegtay ku jira يعني هناك فرق بين المنتصرين إليها وبين الدعوة يعني نفسها وبين الدعوة السلفية نفسها فالحقوق هي عند وقت ترسليسة وما قم منا كرتا أما كقلعنا كرتا أما كرلاحا كرتا هي عند وحوية يدعوة السلفية لسلك خاصية بابا مركا فرقي ويقول حوية وكلا دوي markaa taasina waa saas wey dacwadan markaa dacwa salafiya la yidhahdaa waa dacwa qadiima waxa weeye waa dacwadii nabiga sala allahu alayh wasalam iyo asaxaabtiisa ay ku sugnaayeen yani dacwada wey rasuulnahi maxamed sala allahu alayh wasalam wa asxaabu waa dacwadii ay ku sugnaayeen ay ku baaqayeen sidaas aawadeed ayaan markaa qof sheegan kara inuu dacwa salafiye aasaasay ama casrigan ha joogo ama qarniyadii dhexe ha joogo ama qarnigii koowaad ha joogo aanu u jirin waa islaamkii saxiixa dacwa salafiya islaamkii saxiix ahaa wey saas aawadeed ayaa sheekh albani raxmat ullahi calayhi isaga oo markaa radinaya sheekh la yidhahdo maxamed nasiib arufaaci oo qortay markaa magac la yidhahdo muasis dacwati salafiya wa khaadimiha ayuu wuxuu markaa yidhi isagoo tilmaamaya sheikhu hadalkaas uu yani qortay inuu qalad yahay أن يخرج فنقول وتقتضينا الأمانة العلمية والنصيحة الدينية وقول, الحق وقول كلمة الحق أن نبين حكم الله كما نفهمه وندين الله تعالى به في هذا اللقب فنقول إن من نافلة القول أن نبين أن الدعوة السلفية إنما هي دعوة الإسلام الحق كما أنزله الله تعالى على خاتم رسوله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم فالله وحده سبحانه هو مؤسسها ومشرعها وليس لأحد من البشر كائنا من كان أن يدعي تأسيسها وتشريعها وحتى النبي وحتى النبي الأكرم محمد صلى- صلوات الله وسلامه عليه إنما كان دوره فيها الترقي الواعي الأمين والتبليغ الكامل الدقيق ولم يكن مسموحا له التصرف في شيء من شرع الله تعالى ووحيه ولهذا فادعاء الإنسان مهما علا والسمع تأسيس هذه الدعوة الإلهية المباركة إنما هو في الحقيقة خطأ جسيم وجرح بليغ هذا إن لم يكن شركا أكبر والعياذ بالله والعياذ بالله تعالى فلا ندري كيف وقع هذا فلا ندري كيف وقع هذا من رجل عاش دهرا طويلا مع إخوانه في حلب وغيرها من البلاد الشامية في الدعوة السلفية التي هي من أخص خصائصها وأهم اهتماماتها محاربة الشركيات والوثنيات اللفظية فضلا عن الشركيات الاعتقادية ثم اعتزلهم جميعا فكان هذا الانحراف الخطير من آثار الخروج عن الجماعة هدانا الله تعالى وإياه وجنبنا الزلل والفتن ومضلات الهوى على كل حال يعني هذا الكاشف وفقية لا كتاب كيس اللي يرادو يعني التوصل أنواعه وأحكامه صفحة السقال يتجيسا إلى سقاشا أيها الكاتبية الله marka wuxuu tilmaamayaa wuxuu tilmaamayaa sheekhu raxmatullahi calayhi adacwa salafiya inaan la odhan karin yani markaa ruux baa asaasay ruuxaasi ha ahaado yani caalim culamada marka waxaa qarniga ka mid a oo la odhan karo dacwa salafiya waa jadiidiyey ama quruntii dhexe ka mid ah oo la odhan karo dacwa salafiya waa jadiidiyey ama qarniyadii hore ka mid a laakiin dacwaadka kale mid waliba waxay leedahay ha yani waxa weeye orayga tajdiid ama cusboonaysiinta oo dacwaddu markaa yani tajdiid ku sameeyey bimacnaa waa jadiidiyey waa cusboonaysiiyey bimacnaa boorkuu ka tumay weya otu rasuulku yiri sala allahu alayh wasalam in allaha yabcatu لهذه الأمة على رأس على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها حديث يعني مكة النبي كتبت صلى الله عليه وسلم إلى هي وحوصة صاريا وقلت السنة كتبت مركة لما دان من مركة يعني الدين تعصبوريسية أو بمعنى بدع الشركيات كي خرافات كي وحا لغو صوت ريكه فوقتها دي ودين تسرع مركة هاي كعلية yani marka ayaa loo soo saaray marka tajdiidku yani maaha diintiiba wax lagu daraya maaha ee waxaa laga tilmaamaya tajdiidku waxa wey diintii baa la cusboonaysiinaya bimacnaa cusaydkeedii baa lagu celinaya wixii markaa dakadkiiyo wixii soo dhex galay khuraafaadkiiyo bidaca iyo shirkiyaadka iyo waxaan kamid ahayna lagu soo dhex daray baa laga hufaya laga taydinaya si ay ugu noqoto markaa safaageedii yani marka ay ugu noqoto yani wanaageedii iyo cusboonaanteedii marka ay ugu noqoto yani saas yadaa ay ugu noqoto marka waxa weeye mashaayikhda ama culamada yani dacwa salafiya ama dacwada islaamka ama diinta islaamka jadiidiyey bimacnaa waxa weeye yani tajdiidiyey waan ujeedaa cusboonaysiiyey oo bimacnaa boorka ka tumay oo bidaca iyo khuraafaadka iyo dalaalaadka iyo waxa soo dhex galay ka hufay oo ka daadiyey hadday ibnu taymiya tahay hadday ibnu qayim tahay hadday maxamed bin cabdilwahaab tahay hadday culamada casrigan tahay sida ibnu baaz iyo albani iyo cusaymiin iyo yani markaa lama odhan karo dacwa salafiya iyaga aasaasay lama odhan karo